Habeen badan oo ku nool magaalada Jowhar ayaa bilaabay inay ka faa'iidaystaan kalluunka laga soo doobo Webiga Shabeelle iyagoo la tacaalaya duruufo dhaqaale iyo shaqo la'aan. Haweenkan ayaa waxa ay go'aansadeen in ay ganacsi ka dhigtaan dubista malaayga ama kalluunka iyaga oo ka maareeya nolol maalmeedka qoysaskooda. Qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay warbaahinta Isnaa ayaa ka warbixiyay shaqadan dubista malaayga iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
Waxaan duubaa malaay madoobaha, malaay kale oo balaartoyda la dhahayo. Maasha Allah. Muddo saddex sana ah ku jiraa hadda.
Een ka waran noocyada malaaygu u kala baxo iyo sida aad u kala iibiso.
Kala baxbaxayay. Nasiyaayaan duubaa, balaartoyaan duubaa, malaayga jiirtaan duubaa, madaxa iyo doonta. Habba sis u kala baxawaa. Malaayga suuqan keena nimanka malaayda malaayleedan ka soo iibsadaa. Gurigan keena waa la jarjaraa, waa hagaajinaa, rukunan leeyahay. Niman adhiin naaga adhiin ilmaha hadda labadan beri si hore suuqa ma ahan kisto hadda iska macquul waaye laakiin labadoo beri ayaa malaay la'aan jirti as malaayga qaali ah. Malaahi waa la yaryareynaa malaayga mar boqol mar labo boqol mar boqol iyo konton habba si osku soo baxo.
Ka waran dubistiisa marka aad dubayso wax caqabada aad kala kulanto ma jiraan.
Waa ula kulmay qasab waaye malaayga wuu soo fafaniinaa mar waa ku gubani marba si waaye. Haa saliid way soo fafaniinaa qasab waaye baga markii la geliyo kale zaa'id oo u soo fafaniinaa gacana ka guunayso wajiga saliid ka soo fafaniinaa qaban waa la waa aan nolol maalmeedka marna waa laga helaa marna ma la helaa. Alxamdulillah laakiin kis oo hadda oo noogu filan nolol ahaan waa iska helnaa. Wax siyaad ee laakiin ma laga helaayo.
Een ma jiraa caruur aad ka maareyso een dubista malaaygan.
Haa way jiraa ilmo yaryariisa iyo jooga ani. Dan iyo duruufle shaqada iigeysi maahine. Maba gal lehenbo. Shan caruura iyo joogta aabood mar hore kala tagna. oo midku u yar yahay hal sano jir yahay dugsigoodii iyo waxbarasho dugsigoodii iyo guri ijaarkeyga iyo nolol maalmeedkeena aan ka maareystaa meesha Aa suuqaan aan joogaa, malaay aan dubaa, balbalaartooy, malaayga kale madaxa la dubaa. Ee inna doomanka iyo madaxo kale inta haddana dadaa filfil iyo waxa loogu daraa sanjabiil, xawaaji, adduunya loogu daraa maraq ahaana u gadanaa isna waa la cabaa.
Muddo intee la eg ayaad ku jirtaa shaqadan?
Walaay muddo ilaa hal sano camal iyo bar aan ka dubooya aan ka shaqeeyaa.
Waa gartay een maxaa kugu dhaliyay inaad ka shaqaysato dubista malaayga?
Walaay haddii odagii oo shaqo lahayn oo ciyaalkii dugsi iskoolna ay leeyihiin oo wax lagu dhiibi lahayn inaan la iskaalmaystaan u soo gala suuqa. Marna waa ka helay marna waa ka waaynay. Adi halka xabo boqol iyo konton laba boqol mar mar boqol iska noqonaa. Adi wixii aan isku keekeen noqonaa nolol maalmeedka oo maalmahaas iyo wixii ciyaalka looga dhigi karo oo micnaa dugsi iyo iskoolka ayaa laaga dhigaa.
Dhanka kale qaar ka mid ah bulshada isticmaasho kalluunka duban ayaan wax ka weydiiyay faa'iidooyinka uu leeyahay.
magaceyga waa Munacad waxaa ka mid ah macaamiisha ka gadata maamada malaay inta ku dubto Maxay tahay faa'iidooyinka uu ku leeyahay cunista malaayga?
faa'iidoonka oo malaay wax oo wax oo leeyahay waxa waaye maraayadoos urooya maskaxdoos urooya saas ahaanteeda oo malaay u gadanaa khusdoor oo jiira ka ka iibsadaa marmarna madaxa iibsadaa Na- ee, nadaafadeeda waa fiicantaa raashinkeedana sidoo kale way ka cunnaay woon woon macayaa saa una iskuulee marka intii malaay oo gurigeen oo ku diyaarsana oo kawahsanayn maamadana u tagnaa aan kasoo gadanaa Waa gartay een dadka aan isticmaalin markaas aan ku baraarugsanin malaayga inuu faa'iido leeyahay maxaa ugu baaqaysaa?
dadka oo malaay oo oo ogay in isfaa'iido leh waxa uu baqayaa inay malaay oo cunaan wax walba is u fiican yahay malaay